deegaanka leedaarta wax dagaala kama socdaan laakiin nimanka khawaarijta waxaan ku radaa ee halkaasi dhibay siisteen oo ugus ciidamada xooga dalka soomaaliya aan sooma ku shaqeeyaan waa lagu sii socdaa meel alla meeshay qaadin laadaan bakeeli laadaan waa laga dabagelayaa insha allah laakiin guddoomiye waxaynu maqlaynaa in ku-xigeenkii maamulka leega uu geeriyooday guddoomiyihina aan la helin ilaa iyo hadda maxaad nooga sheegi kartaa kuwaas ilaa iyo hadda guddoomiyaha maxamed rashaani cili meel uu dhigay ma hayno walow meel nabada inuu ku sugan yahay macnaha hadda sardoonkeenu noo soo sheegay oo ka fog oo nimankii khawaarijta sida hugus wasiirkii laakiin si nabadgelya uu kusoo gaaray xalay sabti dhaxaantii deegaanka iyo aqbalweyne laakiin waxaan ka ka xunahay runtii oo u tacsiininaa qoyska ehelkii uu ka geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha nabadgelyada iyo siyaasada deegaanka leego maalin xasan umad yaale oo runtii nimanka dagaalqabayaasha maxaan kula gacantooda ku baxay marka iyo soomaalida kale halkaas maxaan kula runtii ay ku jireen aadin ban ehelkooda barnaamijka intaasina bil ramadaan waaye reer jannaad way gacanta ka darmbaajishay oo nimanka oo gaarisa xitaa kulita waxaan leenahay dhibka wuxuu ku tulmi doonaa nimanka waata guddoomiye waxaa tahay ninkii ugu sarreeyay maamulka gobolka shabeellada hoose maxaa nooga sheegi kartaa ilaa iyo haddeertaan khasaaraha dhibasho ama daawac ee soo gaaray ciidamada dawladda kuwa amisom iyo maamulka intaba runtii dhib waa jiraa dhib dhaawac waa jiraa dhibasho waa jirtaa aftur waa jiraa saddexdaasi laakiin wixii kaloo faahfaahin maxaan ku dhadaa markii aan telecob fiican ama baaritaan fiican markaan sameyno dib kasoo sheegi doonaa runtii waxaa kaloo runtii aadaed ugu dhumaayo aan u taasiinaya ciidamada walaalaheena amsom gaar ahaan kuwa burundi oo halkaasi maxaan ku dhadaa dhib maxaan ku dhadaa kasoo gaaray oo weerar jeliskaas maxaan ku dhadaa runtii dad annaga nabad yani inay noo keenaan u yimid inay nagala shaqeeyaan nabadda iyo dowladnimada maxaan ku dhadaa in halkaas wadankeena ama gobolkeena dib kasoo gaara aadaed baan ugu dhunahay hataa nimanka khawaarijta argixisado waraabzowga in meelkooda inay qaateen fasuuli inay geeyeen halkaas ku jijiidayaan hadda anqulaan baa ay tahay marka waa aad aad wax laga xumo laakiin dhibka khawaarijta ugu dambeyn doona insha allah jirkay galaan iyo kugii galaan waa ka daba jiri doona waata marka hadda maxaa soconaya maxaad samaynaysaan leega waa laydinka haystaa xiradii ciidan ee amisom ee deganeed al-shabaab ayaa gacanta ku haystaa idinkuna banaanka ayaad joogtaan maxaad haysaan hadda maxaad qabanaysaan sidee xaalkii yahay mudarawani dagaalku waa xeerad maxaan ku radaa ciidanka dib qorshay sameeyeen marka waxaan sameynayna diinaada sheegi mayna waa in taasi ka mid tahay
waxaan maqlaynaa inay ciidamo kusii jihaysan yihiin leego oo dhinaca baydhabo iyo muqdisho ay ka kala tageen oo la doonaya magaaladaasi mar kale in lagu socdiyo gacanta dawladda ma jirta wurdahaba lasuma faro arrintaas waa lagu qasban yahay waxaan kuweydiinaa markaas sidee ku dhacday habacsanaan heerkaasi gaarsiisan oo maamulkii qaar la laayay qaar aan la ogeyn meesha ay joogaan ciidamadii amisom ilaa iyo toddobaatan ku dhawaad ayaynu maqlaynaa in laga laayay qaarkooda saddex sanadeedkooda waaba la qaataba qaarkood waa la laayay iyaga qudhooda habacsanaanta heerkaas gaarsiisan soo ceeb iyo wajahxumeedi kuma aha kulleyto nimankan waa sheegeen bisha ramadaan in jilgood argixisada ay isbilaabin ku qoran yihiin maxaan ku ihahdaa hade ayagu waxaa falalkaasi lagu baran goobsho lasanay ka sameeyaan waa marka ugu horreysay dhinacan iyo caasimada iyo meelahaas aan sheegaya dhinacaas laakiin de haddana waa wiji cusub ama waxaan darsian aan ka baranay darsi ay noqonaysaa insha allah inaysan mar damba soo noqon laakiin guddoomiye adinku maalin kasta macashi baad baranayseen iyadoo al-shabaab ay digtay oo loo toghayo inay dhibaato geysan doonto oo weliba bishaan barakaysan ramadaan ay kusoo beegi doonto in sidaan laydin galo maxay ka dhigan tahay mudanaweri waa la soctaa caalamka nin naftiisa haligaayo asiga naftiisaba dan kalena hudacay wuxuu doona samayn karaa oo criminal oo dembiila ah shalay sunniisii wax ka dhacay waa la soctaa meel lagu raaxaysto mutajaca oo xeeb ah inta ku dhimatay kuwait masaajid ku yaala maxaa inta ku dhimatay waa la soctaa dhibxisaday ka dambaysa guddoomiye meesha la meelo badan faransiis guddoomiye guddoomiye xaal buu ka duwan yahay nabada qabay oo caalamkeena faransiis dawladaha caalamka kuwa ugu nabada badan ayay ka mid guddoomiye tunisia ka soo taag soomaaliya meesha la meesha dagaalku ka dhaca guddoomiye ugaasileen bayli kuroororti oo cadan zaahir iyo la sheegi jiray waa lagu maaha maahan guddoomiyey meesha dagaalku ka dhacay waa xeero mala jirin inta beeray kale waa la socota oo caalam dhan bay istagan yihiin oo soomaaliya istagan yihiin oo dowladeeda ayaadkada dalaada qararka kujirta oo alison iyo madaxda ciidamada maxaa kula meesha ugu badan ay joogaan marka annagoo soora ah leego maxaa kulada waa taqaana xadka baydhabo ay ku taallaa iyo gool shalaloos ciidamada marka waa sax wax laga fiican yahay in waxaa kale laga hortago laakiinse darsi darsi ayaan ka barnay hadda ciidamada idin soo weeraray maxaad ku qiyaasi kartaan idinka kuwin marka loo fiiriyo meesha idin joogay
nidaamyada ma maxaa lagu qiyaasta waaba ninkii waa buqoay goorma la xisaab horta ninka ha ismiidaamiyo ama si kale ha u dagaalamo hub buu haystay hub baad haysateen ciidan baad aheedeen nabadgelyo ayaad sugayseen iska daa nabadgelyo dad kale aad uturtaane idinkiiba qaara layka laayay kuwana ilaa hadda la laayay qaara laydinka afduurtay marka idinkuma magacyaal baad meesha u aheedeen maya eefiyada waxaa ku rahda maamul haddaad maqasho maamul qoryo ma wataan mustaolmo ma wataan ruusadiisiya ma wataan maamul waa siyaasad waay marka waxaan jeclahay arrinta amniga iyo ciidanka inaad weydiisid maxaa cidda shaqada ku leh meeshaanid inaad weydiisaan jeclaan shaleelada hoose weerarada way kusoo bateen inkastoo meelo aad qabsateen ay jirto haddana meelo fara badan ayaa dhowr mar al-shabaab inta idinkusoo weerartay ay jug xoogan idin gaarsiisay marka maxaad iska qorshaysay weerarada- weerarada noocaasiya ayaga ma weydiisay wixii jugoo ku dhacay oo magaalada ugu dambaysa goob sholaas oo oo candhada ay dhifteen oo ayaga dhifteen maxaa soorsoorow inaan ka faramarojina hadda inaan ku suganna oo magaalada aan ka qaadnay maxaan ku radaa oo oo maxaan ku radaa oo la xaaqay isboob inaan ku adi nin iska ismidaamiyo toban boqol iyo labaatan boqol ismidaamo ku qoran iska bataan aawi ayagii maxaa calooshooday ayaa maxaa dhex digana saa la yidhi marka ayaga dhibka loo geysa weliga ma weydiisin miya idinka ciidamada amisom xiriir ma leedihiinoo akhbaaraadka iyo ma wadaagtaan sida nabadgelyada loo sugi lahaa aada iyo aad aada